waxaad moodaa shacabka soomaaliyeed iyo madaxda hoggaankooda dad badan oo kamid ihi inaanay ku baraarugsanayn caqabadaha dowladda dhexe ee soomaaliya la kulmayso dowladda dhexe ee soomaaliya ee dowladda federaalka ee soomaaliya ku mashquulsan inay dadka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dhibaatada ka saarto culaysyada caalamiga ah ee haysta oo halkii laga caawin lahaa culaysyada caalamiga madaxda soomaaliyeed ee herarka kala duwan qof kasta oo mas-uula soomaaliya qof kasta oo waxgarad ahoo soomaaliya halkuu ka caawin lahaa dad badan oo kamidihii ay si ay u jabto dowladda soomaaliyeed ku badinayaan culayska iyo dhibaatooyinka ay gudaha ka samaynayaan si dowladdu u awoodi weydo inay inay inay dadaalada iyo xaqiijinta dowladnimada sooma dowlad soomaaliyed oo micno leh halkay ku mashquulsanaan lahayd in dad kale caqabado gudah ah u samaynayo taasoo aan u saamaxayn dowladda challengeska ama caqabadaha iyo culaysyada dadka soomaaliya inay halka ay joogto ka kacdo aan jeclayn ay ku samaynayaan taasoo u baahan in siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo shacabka soomaaliyeed lahaadaan aragti midaysan oo ay ku garab istaagaan dowladda soomaaliyeed in ay dadkaas dowladahaas iyo shakhsiyaadkaas doonaya soomaaliya inay khaanadii ay ku jirtay ee liidatay weligeed ku jirto in in layska kaashado oo shacabka soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo bulshada rayidka ah ee soomaaliyeed ay garab istaagaan dowladda la kala sooco waxyaabaha yaryar ee ee soomaalidu isku haysato iyo interestiga guud iyo difaaca danaha qaranka ee soomaaliya inay jirto inay dal ahaato inay sharaf lahaato inay dowladaha dhiggeeda la sinaato masiirka ah inaan inaan lag inaan lagu lagu gudbin dana yaryar oo hoose wax qabiil uu dabada ka riixayo wax dan shaksi ay ay ka riixayso dantaa weyn ee soomaali oo dhan loo difaacayo aan dowladda lagaga mashquulin waxaan naf lahayn waxaanu abiil garaynaynaa